bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta qiimaha leh oo meel walba aad ku sugan tihiin waa maalin jimca ah taariikhduna ay ku astaysan tahay sideed iyo labaatanka bisha nofembar sannada labada kun afar iyo tobanka kusoo dhowaada dhegeysiga warka raadiyo wardheer oo dhan waxaa shalay gelinkii dambe gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya lagu qaarijiyey qarax gaarigiisa lagu xiray injineer la shaqeynaya hay-adaha shirkadda hay-adaha turkiga ee dibudhiska ka wada gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya iyadoona qaraxa lagula eegtay degmada shibis ee gobolka banaadir faahfaahinada laga helaya qaraxaas ayaa waxa ay tilmaamayaan in mas-uulkani kal hore loogu soo xiray gaarigiisa walxaha qarxa laguna qaarijiyey waana injineerkii labaad oo muddo iswiig ah gudahood lagu dilay gudaha magaalada muqdisho iyadoo dhowaan degmada hodan lagu dilay injineer u shaqaynayay dowladda hoose ee gobolka banaadir waxaana dilkiisa sheegtay durba mas-uulkaasi qaar ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab inkastoo weli cid si rasmi aan u sheegatay aan la haynin injineerkan ka tirsanaa hay-adaha turkiga ee dibudhiska ka wada magaalada muqdisho oo shalay gelinkii dambe lagu qaarijiyay gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya muwaadinka soomaaliga ah ee la shaqaynayay shirkadaha ka midka kuwa dibudhiska ka wada gudaha magaalada muqdisho ayaa waxaa faahfaahin ka bixiyey qaraxa lagu qaarajiyey gudoomiyaha degmada shibis ee gobolka banaadir cabdifataax nuur cali kaasuona tilmaamay in sidoo kale khasaare qaraxaas uu kasoo gaaray dhalinyaro goobta ku ciyaaraysa kubadda cagta sida hadalka u dhigay qarax lagula eegtay muwaadin soomaaliya oo degan degmada shibis oo magaciisa la yidhaaho cabdulaahi sheekh maxamed xuseen oo injineer ahaa oo ka tirsan combaniga la yidhaaho mufco construction company wuxuu watay gaari rava for l oo daargadiisana ahayd konton iyo lix lixdan iyo shan waxaa lagu xiray gaariga waxyaabaha qarxo xunaha qof rayd ah oo shacab ah oo injineer ah oo degmada degan oo brifat u shaqaysto wallaahi geerida muwaadinka gaariga watay aa ka dhashay waxaa kaloo oo dhaawac fudud ka soo gaaray laba wiilo cayaartooy oo ku dhiilayay garoonka maxfalka wuxuuna ka dhacay barxadda garoonka ee maxfalka eeridiisa qarax lagula eegtay muwaadin soomaaliya oo degan degmada shibis oo magaciisa la yidhaaho cabdulaahi sheekh maxamed xuseen oo injineer ahaa oo ka tirsan combaniga la yidhaaho mufco construction company wuxuu watay gaari rava for l oo daargadiisana ahayd konton iyo lix lixdan iyo shan waxaa lagu xiray gaariga waxyaabaha qarxo xunaha qof rayd ah oo shacab ah oo injineer ah oo degmada degan oo brifat u shaqaysto wallaahi geerida muwaadinka gaariga watay aa ka dhashay waxaa kaloo oo dhaawac fudud ka soo gaaray laba wiilo cayaartooy oo ku dhiilayay garoonka maxfalka wuxuuna ka dhacay barxadda garoonka ee maxfalka eeridiisa
wararka laga helaya gobolka galgaduud ee bartamaha dalka soomaaliyana waxa ay tilmaamayaan in xal laga gaarayo beelo dhowaan ku dagaalamay dagaalkoodana in muddo uu kusoo noqnoqday gudaha gobolkaasi galgaduud gudoomiyaha degmada xeraale ee gobolkaasi galgaduud masar hariiri ayaa waxa uu sheegay in haatan lagu guulaystay in inta badan lakala dhex galo dagaal beeleedyada muddooyinkii lasoo dhaafay ka soconaya gudaha gobolka galgaduud asigoona sheegay arrintaasi inay u guntadeen kuna baxeen waxgarad kasoo jeeda labada dhinac gudoomiyaha ayaa tilmaamay sidoo kale in lakala qaaday ciidamadii isku horfadhiyey qayba ka mida degmada xeraale haatanna wadahadalka meel wanaagsan uu maraya sida uu ka dhawaajiyey waxauna tilmaamay in gebi ahaanba lasoo afjari doono dagaalada muddooyinkii lasoo dhaafay kusoo laalaabanayay qayba ka mida gudaha degmada xeraale ee gobolka galgaduud maalmahan oo dhan hawshaan nabada in loogu jiray oodan waxaas kudhac ka dhacay beelahan xeraale iyo balanbalabeya dhexdooda dalhimiya shidhig waa dhaweysa dhacday marka arrintaas dadaan iyo xalba raadinay safarad baa ka dhacay haddana waxaan doonaynaa inay iskugu yimaadaan waxgaradkooda gogol baanu ku heshiinay haddana waxaa hawshaan wadnaa waxaa weeye odayaasha nabadoonada ee ka go-ao beeraha tabadooda in laysu ururiyo lasu keeno haddii odayaasha nabadoonada fiixaan waa ka sababiyey waa ciidan waa la helayaa mar haddii odaydiisii qofkii wax dilay sheekii laga hayo in la dilo waa kasab kala raadiyo waa kusoo qabanaya haddii beerada dadka lagu dilaya waa gobolkadigid wuxuu ku leeyahay waadar waa ku leeyahay fiican buu ku leeyahay ninkasta isku xirnaan ogdahay sida gobolku uusan ciidan ku filan iyo amniga booliiskii ka dhisnayn la tashiga iyo waxyaalo badan iyo xariirka iyo salawadaada iyo waxaasoo dhan buu ku leeyahay halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer madaxweynihii hore ee soomaaliya cabdiqaasim salaad xasan ayaa waxa uu ka hadlay khilaafka inta badani soo laalaabtay dhexmara madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha asigoona tilmaamay khilaafka haatan labada mas-uul u dhexeeya saameyntana ku yeeshay fadhiyada baarlamaanka soomaaliya inuu qayb ka yahay dastuurka oo qaldan sida hadalka uu dhigay cabdiqaasim salaad xasan madaxweynihii hore ee soomaaliya cabdiqaasim ayaa dhanka kale waxa uu hadal usoo jeediyey ama fariin usoo jeediyey waxgaradka iyo sidoo kale bulshada qeybaheeda kala duwan in laga qayb qaato xalinta khilaafka haatan udhexeeya labada mas-uul waxa uuna tilmaamay inuu ku talinayo in wadahadal arrintaasi laga gala si loo dhammeeyo cabdiqaasim salaad xasan ayaa tilmaamay arrinta inay tahay mid dhabarjab ku keenaysa hiigsida labada kun lix iyo tobanka kaasoo looga fadhiyay madaxda dowladda haatan majaraha siyaasadeed u haysa dalka soomaaliya in ay gaarsiiso doorashooyin ka dhaca gudaha dalka soomaaliya khilaafka haatan taagan marxalado badan ayuu soo maray oo dowladihii dalka soo maray ahaa laga soo bilaabo siicadka ayaandarada weeye meesha ugu sabsorka uu ka imaanahayaana dastuurka weeye oo aan fiican u kala qeexaynin awoodaha la kala leeyahay taasaa marka dhibaatadu halkaasay ku fadhidaa dastuurkana in la habeeyo oo awoodaha la kala saaro weeye tan ku xigtana waxa weeye khilaafka in la joojiyo maanta wax dana ummadda soomaaliyeed oo soddon sano ku dhowaad dhowr iyo labaatan sano dood iyo ba iyo dagaal iyo googo ku jirtay wax faa'iidaha oo igu jirto lama arko madaxweynihii dalka iyo brime ministerkii uu isagu magacaabay inay isqabsadaan kabacdina baarlamaanka dhexdiisa iska qabsado wax faa'iidaah oo ummadda soomaaliyeed ugu jirto lama arko nabad weyn bay horumarkii dowladana ku tahay horumarkii dalkana ku tahay nabadgelyadii iyo sidii nabadda laftigeeda loo xasilin lahaa bay dhibaato ku tahay gacantii laga heli lahaa dowladaha adduunka ayay dhibaato ku tahay wax kasta oo ama dalka gudihiisa ama dibadda laga sugayo oo khayra waxay ku tahay dhibaato marka in dhibaatada la xaliyo waa laga maarmaan waxaan ku talinayaa marka waxgaradka soomaaliyeed ee dalkii jooga ee wax laga maqlahayo ikhyaarta ee culimaadiinka ee duqeyda ah ee siyaasiyiinta intay tashtaan inay la hadlaan dhinacyada oo dhan hadday tahay ra-iisul jamhuuriyaha madaxweynaha hadduu yahay brime ministerka hadduu yahay baarlamaanka dantu waxa ay ku jirto inay u sheegaan xal cadna ay keenaan oo ah in khilaafkaasu dhammaado
madaxa mashaariicda ee gobolkaasi hiiraanna waxa uu tilmaamay in dib u dayactir lagu samay doono degmada xarunta degmada ee magaalada beledweyne uu saameyn ku yeeshay qarax muddo saddex sano ka hor ka dhacay halkaasi waxa uuna axmed inji tilmaamay hay-adaha samafalka ee iyagu qaybta ka ah kuwa mashaariicda bixiya looga baahan yahay haatan in maamulka gobolkaasi ay ka siiyaan gacan sidii loo dayactiri lahaa dibudhisna loogu samey lahaa xarunta gobolka oo burbursan tan iyo wixii ka dambeeyey qaraxii saddex sano ka hor waxyeelada ay kasoo gaartay goobtaasi axmed inji ayaa waxa uu tilmaamay in maamulka haatan xil uu iska saaraya sidii dib u dayactir ugu samey lahaa xarunta degmada beledweyne ee xarunta gobolkaasi iyo sidoo kale xarunta gobolka oo iyadu saameyn ku yeeshay qaraxyadii ka dhacay halkaasi waxa uuna sheegay haatan in maamulka uu u galayo dadaalo dheeri ah sidii wax looga qaba lahaa xaaladaasi dhinaca kale ma ciidamada maamulka maamulka kumeelgaarka ee jubba ayaa waxa ay ku guuleysteen inay gacanta kusoo dhigaan tira dhallinyarahoo lala xiriirinaya inay ka mid yihiin al-shabaab xilli howlgallada ugu dambeeya ee ka soconayay magaalada kismaayo ee xarunta gobolkaasina gacanta lagu soo dhigay dhallinyarada lala xiriirinayay sidoo kale waxyaabo qarxa oo ay tilmaameen inay kasoo qabteen xaafado ka mid ah kuwa ku yaala gudaha magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose taliyaha ciidanka ammaanka ee maamulka kumeelgaarka ee jubba ayaa waxa uu sheegay in howlgallada ay socon doonaan tan iyo inta laga xaqiijinaya ammaanka magaalada kismaayo iyo qeybo ka mida tuulooyinka hoos yimaado kuwaasoona inta badan kaga yimaada magaalada weerare ay soo qaadeen kooxda al-shabaab sida hadalka uu dhigay ugu dambeynna ciyaaryahankii reer baraaziil ee bele ayaa la dhigay isbitaal ku yaala magaalada sambowl ee dalkaasi baraaziil iyadoona xaalad caafimaad xumo degdeg ay lasoo diristay ciyaaryahankaasi bele ayaa saddex koob oo adduun isku xigto u qaaday wadanka baraaziil asigoona kubadda cagta kusoo biiray xilli si aada asigoo da-yar waxaana lagu xasuustaa bele waxqabad muuqda oo u sameeyay xulka baraaziil bele ayaana ah ciyaaryahanka ugu goolasha badan wadanka baraaziil waxa uuna dhaliyey ilaa iyo kun iyo laba boqol oo gool iskudarka goolasha uu ka dhaliyey ciyaaraha heerka caalamiya sidoo kale horyaaladii uu ka qayb qaatay waxa uuna beeley haatan bukaan ku yahay isbitaal ku yaala magaalada sambowlo ee wadankaasi baraaziil iyadoona xaaladiisa caafimaad ay la tacaalayaan dhakhaatiir aada u badan oo u dhalatay waddanka baraaziil dowladda baraaziil ayaa dhowaan sheegtay in bele uu yahay dhayman ay leeyihiin reer baraaziil kii oo aad kala socotay raadiyo wardheera khiyaartaaynu jecelnahay oo maanta waa naga intaa warka waxaa idiin akhrinaya anigoo maxamed nuuramiin tan iyo intaan mar kale dib u kulmayno waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh